haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
tobankii bishan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay gobolka virginia duleedka washington ee dalkan maraykanka waxa uu sheegay in soomaaliya ay gashay weji cusub oo dagaal xukuumaddiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto soo frontigaas waxaa la yidhaha frontiga fikirka ah ama hadday tahay caqiide iyo diin iyo hadday tahay batriotism lahaansho wadankan hadday tahay fronti waay la yaqaano telefishinno gaar ahaa ayaa dowladda u sameeyo haysaa dadaa u xil saaranoo u taagan culimo leh dhallinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu tala dhaqan leh dadka inay la hadlaan aan ugu talagalno so nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta ula socoto shalalalab aan ka xirno frontiga kale kaas waayo lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojinno waayo miiniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go-an tahay asbaabta safarkaygaan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay un dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin yaan yaan ka shaqaynana lacag la-aan haddii dadka ay magic stig ay wataan ama magic road ay ku taataabtaan oo dadku soconaya waa la arkaya haddii aan la yidhahdo soomaaliya waxaa soo maray dowlado iyo madaxweyneyaal dhowra oo dagaal kula jiray al-shabaab oo xitaa uu ku jiray xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisii koowaad haddaba maxaa xilligan keenay in dowladdu dadaal muuqda oo intaa la eg geliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan al-shabaab xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisii uu ka jeediyey kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee new york khamiistii lasoo dhaafay kaga jawaabay su-aashaas
kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qarxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen waxa ay gubeen baabuur raashin sida waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaadhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin isku soo wada duubo dadka soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in al-shabaab laga adkaan karo waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah hadalka madaxweynaha waxaa ka dambeeyey golaha wasiirada soomaaliya oo soo jeediyey qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda xasan sheekh maxamuud ee la dagaalanka al-shabaab afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadaasi toddobaadkii lasoo dhaafay golohu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoraynayo argagixisada qodobka labaad waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isudubarridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargoynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda dhallinyarada wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u gafo in aan looga maarmin hawshan qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee soomaaliya maxay ka dhigan yihiin waxaa su-aashaasi ka jawaabaya cumar yuusuf oo ah aqoon-yahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda barana ka ah qaar ka mida jaamacadaha muqdisho waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan qodobka koowaad waa jihaynta iyo abaabulka dagaalka waxaan ogsoonnahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalk ah laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jihaynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib markaan leenahay waxaan ka wadaa meel walba oo ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ay ka howlgasho in stabilisation processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas iyo sidoo kale dagaal kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteyntoodaba si ay dowladda federaalka u yeelato qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in al-shabaab lala dagaalamo maaliyadda waxaan ogsoonnahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in al-shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo doctor cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya puntlandna ka soo noqday madaxweyne ayaa isna ka warramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda istraatiijiyadda qoraal ahaan waa istraatijiyad aada u fiican waxa uu muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo waxaa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin runtii dadkii cabsigelin dadkii cabsigeliyeen oo nimankaa inaba yihiin niman aan lala dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane nimankani waa niman laga adkaan karo loola dagaalami karo si sahalna loo mataqaanaa loo dhifiid garayn karo jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa qaba in al-shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed nimankan waxay arag waagii dowladda xasan shabeelle dhacaysay shabaabka waa laga xoreeyey inta badan meesha la yidhaahdo shabeellaha dhexe magaaladan xamarna wax uun qaraxa batuuda maane awood ay kulahay mid ay kulahay maane shantii sane ka dambaysay ayata nimankan awood yeesheen magaalada soo galeen inay aeroboorka iyo dekeda ka qaataan cashuur ay bilaabeen taas waxaa waay macnaheeda dowladdiyaa u dabcisay waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaa'ilka la hubeeyo oo dagaalka al-shabaab looga guulaysto aragtidaa ma qabtaa anraan ma qabay noqonayaan marka sagaashiyo kow dadka meeshay joogeen ra'yaana ma joogaan garasha meesha joogaanna ma joogaan dowladina maanta sagaashiyo kow ma joogto ma joogto dowlad soddon sano ayay waay aragnimaa jirto shacabka soddon sano way aragnimaa jiro in maanta qabiil dagaal qabiil ordaayo ama organisation qabiil sameynayo oo sagaan lagu galaa arinta arrinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalanto haddaan wax kaa weydiiyo suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay cashuuro kusoo rogaan watiga waa laga adkaanaya waxaa laga adkaanaya ninkaan wuxuu shacabka ugu qadanaya cashuurta ninkaan ganacsatada cabsinayo haddii ninkaan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogeysato oo ayaga looska riixo oo ayaga awoodda shalay iyo wilashii ay kugu soo diraya lasoo diri karin qasaday noqonaysaa asagoo dadkista
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa laba il sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaalaan dadka isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaad oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeralayda ah iyo ganacsatada waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada hiiraan iyo galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka al-shabaab haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay al-shabaab ma yahay mid hirgeli kara doctor xasan sheekh cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waay waa in lagu dagaalama waxa lagu dagaalamana waaba sidaasba waa aragti dhaqaalo laano ciidan baa dagaalamaya ciidanka dagaalamaya cooste qarashaa ku baxa oo laa cadadnaa walaa xasra ah hadduu yahay logistic hadduu yahay transportation hadduu yahay mushaar hadduu yahay cunto hadduu yahay logistic everything marka ninka kula dirira haddi ad waxaas ka goysto macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxa lagu dagaalamayo waa cuniqabateyn cuniqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haya marka haddaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxaa suurtagelaysa inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid su-aal waxay taha marka kacdoonkani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo mase lagama sameyn karo haddaan maamul dowladeed laga samayn ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan because waa in cid waxu ku taagi jirto cabdiweli caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go-i karo oo keliya marka al-shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin yani dakhliga ka soo gala waxay ku magacaabaan zakawaadka iyo xooga dad xoolaha xooga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badan tahay dakhliga dowladda sababto waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay cashuur ka qaadaan dowladdu xamar keliya unbay cashuur ka qaadaan dowladda dhexe iyo xataa dowlad goboleedyadu qaarkood xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaadno shalay ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa marka haddii dalka laga xoreeya marka oo dabcan xorxitaas lagu guulaysto lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama buu yidhi hay-adihii dowladeed ee arrintaa muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn lacagaha dibadda laga soo diroo dhan oo midda xawaaladaha ah waxay tagtaa wadamada khaliijka ama dubay ama meelo kale kabacdina ganacsi waxay u sii aadaa china iyo tailand alaabaa laga keenaa marka lacagtii waddankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo waddankeena inay timaado bangeena bangiyaasheenna timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaasu jirin marka laba arrinaa isbiirsaday lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladdii bangeeda dhexe ma maamulo dekadda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xag jir ay ka qaataan marka labadaa dhib ayaa meesha ka taalla marka dowladdu arrimo militari iyo la dagaalana argagixiso waa meesheeda laakiin taa keliya wax ma tarido dowladdii soomaaliya maba koontaroosho awoodna uma leh mana maamusho lacagta hadda soomaaliya taalla hay-ada ganacsi daabshiil barakaad hay-adaha maamula ta kale dowladda soomaaliya ma maamusho habka lacagta lagu diro oo taleefanada la isticmaalo oo two five two oo ah lambarka soomaaliya ay leedahay oo lacagaha loo marsiiyo ayadina dowladdu ma kontaroosho hay-ada gaara ee ku shaqaysta haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara qorshaha dowladda ee la dagaalanka al-shabaab waa kan cumar yuusuf mar kale waxaan ogsoonnahay in sharcigii la dagaalanka argixisada weli baarlamaanku hor yaallo oo aan la ansixin marka waxaan isleeyahay taasna caqabad ayay ku noqon kartaa waxaa kaloo meesha ka maqan doorkii maamul goboleedyada maadaama dagaal ka socda hadda labadan maamul goboleed hirshabelle iyo galmudug uu ka socdo waxay ahayd in door aada u muhiima laga siiyo maamul goboleedyada hadda wasaaradaha hadda la magacaabay waxay u badan yihiin dhowr wasaarada oo heer federaal ah marka waxaa isleeyahay si arrintan u guulaysato waxaa loo baahnaa in la mideeyo hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed cabdisalaam guuleed taliyo xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa qaba in hay-adaha dowladda oo aan loo kala saarin howlaha horyaalla ay keeni karto isqabqabsi caqabad ku noqda fulinta qorshahan la dagaalanka argagixisada isku qabsiga iyo mas-uuliyadda kala qaadidda wasaaraddu say u kala yeelan doonaan caqabaday noqon doontaa oo yaa wasaaradda priority-ga le iyo wasaaradda ku xigta iyo sida shaqada loo kala qaadayo caqabada caqabada caqabad inay ka imaatay u badan tahay waxaana caqabada loo waana waxa loo baahan yahay ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay shaksiyan ayagu dadka ay shaqada gooyaan oo jaangooyaan si aan wasaaradaha xoogooda iyo juhdigooda oosan dhexdooda ugu mashquulin ha labaadna waxay tahay dhaqaalaha kala dirraya markaad tiraahdo al-shabaab yani al-shabaab meel aysan joogina ma jirto raad raac oo hadda maanta la qabanayana ma jiro oo maleeyahay dalca waa jira laakiin ma badna miaan raacaynaa ama pilot shankan ayaan raacaynaa ninkaan marka leedahay waan durxaan bixinayaa oo wadankii baan ka saaraya oo dhaqaalihiisii baan la diriraya marka hore wuxuu kaa rabaa in awood military ahaan u jeliso markii awood ahaan wadankaada uga jeliso oo noqdaan niman jabhadahoo dhuumalaysanaya oo aan maanta ku dhiira kale inay cashuur uga qaadan dekeda iyo guryaha la dhisayo iyo dukaamada aan cashuur ka qaadi karin arrintaas way fududahay inay dadku soo aadaan ama aad hay-adahay u fududaato inay dhaqaalaha al-shabaab iyo hay-adaha ku shaqeeya gambeliyada u shaqeeya inay soo bandhiga dadka la wadaagaan laakiin hadda awoodda guud ee al-shabaab ay wadanka kuleeyihiin koonfurta soomaaliya iyo weliba dhaqaalaha ay kuleeyihiin oo lafdabarkoodii ah in la wajaho culays weynay leedahay waxayna u baahan tahay turxaan bixin qorshe iyo in dad saxa runta arrintaas loo dhiibo dhaqaalo iyo awood iyo miisaaniya saxana la siiyo doctor xasan sheekh cali ayaa qaba in dagaalka iyo kacdoonka shacab ee ka dhanka ah al-shabaab uu isbeddel keeni karo laakiin buu yidhi loo baahan yahay siyaasad hagta labadan gobol hadda dagaalka uu ka socdo soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan waa dad oo fighters ah oo dagaalamo oo ciidamada soomaalidana u badnaa jiray mar kastana marka dalkan uu ka dhacayo isbeddel xoogga ugu weyn meeshuu ka yimaad horta waa meeshaas marka inay macnaha wakti dheer al-shabaabka nafsigoodu ka taliyaan kuma imaan xoog ay al-shabaabku ay leeyihiin ee waxay ku timaaday dayacaad iyo mas-uuliyad daro siyaasiyiinta deegaankaas ka yimi ee dadkani dad la xukumi kara maaha xukun aysan rabin dad oo la xukumi kara ma ah qof kasta oo soomaaliya inuu ogyahay waana beela hubaysanoo wada fighterista dhammaantood oo dagaalyaana ah marka haddii ay ayaga beelaha ay go'aansadaan inay janji degayn ay sameeyaan oo maamul ay samaystaan way samaysan karaan laakiin waxay u baahan yihiin siyaasiyiin kartile aragtile taariikhda sida ay qorayso isbedelka isbedelada soomaaliya waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida iska caadiga xataa kasoo bilow israel intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qorshaha dowladda soomaaliya ee la dagaalanka al-shabaab haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee somali at v o a news dt com ama bogga aan ku leenahay facebookga inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo